bsm illaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah الlah baabu ma jaءa fi اlxaamil الmutwafى canha زawjuha tadacu baabu bayaani maakii cadayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fi lxaamili midda uurka leh almutawafaa canhaa ee iyada xaggeeda laga oofsanayo zawjuhaa ninkeeda tadacu oo markaa dhalayso oo ilmihii dhigayso midda uurka leh oo ninkeeda iyada uur leh uu dhimanayo dabadeedna markaa dhalayso maxay ku ciddo tirsanaysaa ma ciddatulwafaad bay ku tirsanee oo afar bil iyo toban habeen mase wadculxamli inay uurka dhigtaa ciddadu ku dhammaanaysaa masaladaas buu rabaa inuu ka hadlo qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa xuseyn bnu muxamadi qaala xadaanaa shaybaanu can mansuuri can ibraahiima can اlswad can abi sanaabil bni backak alaswad bni yaziid annaqaci abu sanaabil waxba kama maqlin oo uu sheegi doonaa meesha xoogaa inqidaac baa ku jiro laakiin xadiidkan uu ansaxay oo waxaa laga wariyey haweenta subayca alaslamiya lafteedaaba laga wariyey bisanadin mutasil oo saaxibat lqisa ah qaala wuxuu yidhi wadacat subaycatu subayca way dhashay bacda wafaati zawjihaa ninkeeda markuu dhintay kadib bihalaahatin wa cishriina labaatan iyo saddex aw khamsatin wa cishriina yowman ama labaatan iyo shan maalin bacdi riwaayaatna xoogaa ka badan bay sheeg sheegaan ayb falamaa tacallat markay ka kor noqotay oo ay daahir noqotay tashawafat waxay markaa jeclaysatay oo ay markaa yacni jalleecday linikaaxi nikaax oo nikaax bay markaa doontay fa unkira calayha dalika waa lagu inkiray arrintaas ninka ku inkirayna waa abu sanaabil laftiisa oo inta uu wax kana doonay ayaa iyada markaas isaga isaga uu rabay inuu guursado iyada marka wuxuu arkay iyadoo dhowr maalinba markay joogtay intay dhashay guur iyo wax doonayso markaasuu yidhi ma guursan kartid iyada markaa way diiday markaasuu wuxuu yidhi ma guursan kati kartid xataa yabluqa alkitaabu ajala kitaabkuna marka waa ciddadii afarta bil iyo tobanka habeen ilaa la gaaro oo la dhammeeyo ma guursan kartid adigana afar bil iyo toban ma joogtid saasuu yidhi nacam waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra isagaa ku inkiray marka fadukira dalika linabiyi sal l l slam nebigaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi in tafcal hadday samayso faqad xalla ajaluhaa ciddadeedii waa gashay oo waa dhammaatay ayb yacni way u bannaan tahay bacdi riwaayaada saxiixa waxay leeyihiin kadaba abu sanaabil abu sanaabil waa gafay sidaasna ma aha wadcigaas iyo uurkaas bay ku tirsane leanna aayadda waladiina yutawafawna cumuumka ku jiro aladiina dabcan min seeqi lcumuum iyo weeyaan kuwa laga dhimanaayo si caamaa loo sheegay afar bil iyo toban waxaa lagu khasisaa qowluhu tacaala fi suurati alaaq wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna noocay doonaanba ha ahaada ayb qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa alxasan bnu muusa qaala xadaanaa shaybaanu can mansuuri naxwahu qaala wafi lbaabi can umi salma xadiiu abi sanaabil xadiiu mashhuur xadiid mashhuur oo min hada اlwajhi walaa nacrifu lilswadi samaaca min abi sanaabil inuu ka maqlay uma ogin uu yihi abu sanaabil wasamictu muxamada yaquulu bukhaari oo dhahayaan maqlay laa acrifu ana aba sanaabili caasha bacda الnabiy sal l slam abu sanaabil ma ogi inuu noolaaday nebiga kadib yani warkan marka haddii nebiga kadibba uusan noolaanin oo fii xayaati الnabiyi ou dhashay aswad waxba kama maqli karo lanna haddii isagoo nool abu sana abu sanaabil oo nebigoo nool haddii uu dhintay aswad ibnu yaziid saxaabi buu noqo lahay nebigana dee inuu isaga ka maqla nebigaaba uga muhiimsan soo maaha rasuulkiina riwaayo loogama haayo aswad wuxuu leey maba noolaanin bacda nebi mar hadduu bacda nebi uusan noolaanin aswadna uu taabici yahay idan marka samaac ma jiro qal wاlcamalu calى hada اlxadiidi cinda ahari ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal ا l slm wagayrihim camalku sida ahlucilmiga badankood ana alxaamila almutawafaa canha zawjuha midda laga dhintay xaamilka ah idaa wadacat hadday dhigto faqad xalla laha taswiiju guurin waa u xalaal wain lam takun inqadat cidatha ciddadii la yaqaanay afarta bil iyo tobanka iyaynanba dhammaanin iyadoo sagaal bilood oo ka dhintay ninkii laba maalin kadib waa dhashay bis waa khalaas oo intaas ciddadeedii waa dhammaatay ciddadii hadday dhammaatay asayda ka warran marka ixdaadki ixdaadkiina ciddaday la socotaa calaa qowli ljumhuur oo naagta labadaas beri unbaa marka asaayadeedu ahaanaysaa mar hadday dhashana waa dhammaatay haddii uurku uu badan yahayna oo uurkiioo hal bil ah haddii ninku dhinto afar bil iyo toban ku tirsan maysee uurkiiba haddana loo laabana siddeed bil ayay marka waxay sii wadaysaa ciddo ay ku jiraysaa ibnu cabbaas iyo cali ayaa waxaa laga wariyay ayaga inay dhihi jireen almutawafaa canha zawjuha tactadu biabcadi اlajalayn ayaga waxay dhaheen labada waqti midka dheera loo xisaabo haddii uurku dheeraadana uurkii haddii uu laba afartan bil iyo tobanku ay badatana hadba tii badan laakiin ta xadiidkan baaba soo arooray wa qaala bacdu ahli lcilmi min asxaabi الnabiyi sal ll ly slam wagayrihim tactadu aakhira alajalayn labada waqti midka fog oo dambeeyo ayay ku tirsanay qaala waalqowl اlwalu asaxu lanna xadiis buu ku qotomaa ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaana allaytu can yaxya bni saciidi can sulaymaana bni yasaarin ana abaa hurayrata wabna cabaas wa abaa salamata bna cabdiraxmaan tadaakaruu waxay mudaakareeyeen almutawafaa canha zawjuhaa naagta ninkeedu ka dhintay alxaamila uurka leh ay uurka midale bay mudaakareeyeen shanigeeda tadacu cinda wafaati zawjiha oo dhalayso ninkeedu dhimashadiisii agteeda faqaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu yidhi tactadu aakhira alajalayn hadba tii dheer labada wadciga iyo afartan bil iyo tobanka wa qaala abuu salamata abuu salama taabicigana wuxuu yidhi bal taxilu way xalaaloobaysaa xiina tadacu markay saa u dhashaba ciddo waa dhammaatay qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi ana maca bni akhii anigu waxaan la jiraa buu yidhi wiilkanaan adeerka u ahay yacni adeer wuxuu u leeyay maadaama uu ka weyn yahay abuu salama anu abuu salamaan la jiraa buu yidhi ibnu cabbaaso yacni abaa salamata u jeeda fa arsaluu ilaa ummi salamata bay u direen waxay direen zawji nabiy sal ll ly slam faqaalat waxay tihi qad wadacat subaycatu alaslamiyatu bacda wafaati zawjiha biyasiirin bay dhashay fastaftat rasuula اllahi sal ly slam nebigii su-aashay faamaraha an tatazawaja nebigu wuxuu amray yacnii wuxuu ruqseeyey waa amru ibaaxaw an tatazawaja inay guursato qaala hada xadiidun xasanu صaxiix marka abu hurayra wuxuu yihi abu salamaan la jira sidaan ana kula jira meeshaan marka waxaa laga qaadanaya ninka caalimka ah nin uu ka cilmi badan yahay mararka qaar mas'alo waa ka yeelan karaa oo ninka laga cilmiga badan yahay mas'alada waa yeelan karaa leanna abuu salama iyo ibnu cabbaas wax isku dhowmaha ibnu cabaas baa cilmi badna haddana ibnu cabaas iyo abu salama hadda abu salama yani xaqii waafaqay oo yani waxaan ujeedaa sawaabkii isagaa waafaqay ayib marka laba nin oo kale cilmi badan mar kasta ninka cilmiga badan ma aha isaga un inuu toosan yahay way dhici kartaa in laga toosnaado oo ninuu markaas ardaygiisa ah ama ka amaba uu ka cilmi badan yahayba inuu ka toosnaan karo leanna ibnu abu salama ibnu cabaas waxbaa ka qaatay laakiin sida jaadada ah ninkii cilmi badan baa mar walba xaqa inuu u dhawaadaa ay badan tahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya haddii la ysqabto shay diiniya lagu murmo la ysku qabto in markaasi fatwadii rasuulka haddii lahaayo la aado oo daliilka markaa la cuskado haddii la waayo waxay asxaabtu ku ijmaaceen haddii la waayona meeshii u dhow qawaacidda sharciga ee culimadana ay ku tageen qaarkood yaa markaas bilqawaacid asharciya lagu rajaxaya ayb qaala hada xadiidun xasanu saxiix qaala baabu maa jaءa fii ciddat اlmutawafaa canha zawjuha haweenayda ninkeedu la oofsaday ciddadeeda caddaynteedii u baabyahay waxay ku yimid qaala xadaana alansaariyu wahuwa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaana macnu bnu ciisa qaala xadaana malik bnu anas can cabdillaahi bni abi bakri bni muxamed bni camri bni xasmin can xumayd bni naaficin can zaynaba binti abi salama annaha akhbarathu bihadihi alaxaadiidi talaata saddexdan xadiid bay u sheegtay qaalat zaynabu dakaltu calaa ummi xabiibatan u galay zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam xiina tuwufiya abuuha aabbaheed abuu sufyaan markuu dhintay abuu sufyaan abuu sufyaana bnu xarbin fadacat biqiibin ayay u yeeratay fiihi sufratu khaluuqin wax markaa yacni jurmi leh oo jaallo midabkiisu ou yahay ay ku dhex jiraan yani zacfaraan oo ku dhex jiro khaluuq waa waxa laysku dharoobo ee jurmiga leh sufrana waa jaallada shay laysku dharoobo jaallo ah oo ku jiro waa zacfaraan ow gayruhu fadahanat bihi jaariyatan gabar yar bay ugu subagtay oo markaa yani ugu dhaashtay uma massat bicaaridayhaa dabadeed waxay ku taabatay meesheedaas yani caaridku wejiga labadiisa dhinac meeshaas goonka iyo waxa ka hooseeya ayay ku taabatay ayb uma qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay maalii biiibi min xaaja iib iyo barafuun wax dana kama lihi anigayguma sugna hayra anii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nabigan laakiin maqlay laa yaxilu limra'ati tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhir an tuxida calaa mayitin meyd inay u basaasato fowqa alaaati ayaam saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin maahane arbacata ashhurin wa cashran afar bil iyo toban ayay ninkeeda u basaasane xadiidka koowaad waa kaas wixii marka zawj ka soo haray saddex maalinaa loo rugsayay wixii saddex maalin ka badan uma xalaal ah macnaheedu waa xaaraam inay uga tagto isqurxintii ay ninkeeda isku qurxinaysay iyo oo kale ama ay basa isbasaasto intaa ka badan looma ogolo laakiin zawj marka uu yahay afar bil iyo toban qaalat zaynabu haddana waxay tidhi fadakaltu calaa zaynaba binti jaxshin xiina tuwufiya akuuhaa fadacat biiibin bay u yeeratay famasat minhu uma qaalat wallaahi maa lii fi iibi min xaaja hayra anii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul laa yaxilu limra'ati tu'minu biاllahi walyowmi اlaakhiri an tuxida calaa mayitin fowqa alaati layaalin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wacashraa xadiidkii labaad waa kaas qaalat zaynabu wasamictu ummii hooyaday waxaan ka maqlay uma salamata taquulu jaءat imra'at ilى rasuuli اllahi sal l slam faqaalat ya rasuula اllah ina bnatii tuwufiya canha zawjuha gabadhayda ninkeedii baa dhintay oo la oofsaday waqad ishtakat a caynayhaa waxaynan waxayna ka sheegatay ay ka xanuunsanaysaa labadeeda indho afanag xulow afanag xaluhaa ma u indha kuulnaa ayb faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam laa maya maratayni aw halaaan kullu dalika yaquulu laa aw marka indhakuushainaan loo ogolayn haweenta sayda saaran leanna indhakuushu waa mima yuqsadu biziina ziina loola qasdaa indhakuusha kullu dalika yaquulu laa uma qaala markaasuu wuxuu yidhi inamaa hiya arbacatu ashhurin wacashran maxaad ula yaabaysan waa afar bil iyo toban bise waqad kaanat ixdaakuna waxay ahayd fi ljaahiliyati tarmii bilbacarati ayay ayay tuuraysay calaa ra'si alxawli ayb ee sanadka madaxiisa yani iyaga caadadooda waxay ahayd haweenta intay isku urto hal sano aynan qubaysanin waxba marsanin yaa markaasi wixii iyada bacdi riwaayad waxay tilmaamayaan xayawaanka iyada qurmoonkeeda ama shiirkeeda oo usoo uro ama lagu tiro waxaa laga yaabaa shimbiraha iyo kale inay dhi dhintaan marka waxaas baad soo marteene afar bil iyo toban indha kuol la idiin diiday waa intaas cunna marka ixdaadku asalkiisa haweenta la qabana waa sameynay waa sayda waa qaadaysaa midda la furay ee iyadoo ciddo dalaaq rajciya ciddo tirsanaysana way bas waa sayda waa qaaday oo haweentan waa la furay iyadoo aan ciddadeedii dhammaanin baa ninkii furay soona ceshan karay baa dhintay tantaqilu ilaa ciddati lwafaad bay u guuri haweentaas afar bil iyo tobanay aaday tii ay ku jirtay waa ka baxaysaa ayb lianna fii xukmi zawja ayay ku sugnayd naagtani intaas ay ciddada ku jirtaa naag la qaboo kalaw marka haddaa hadduu dhinto ninkii saas isu hoogays kuwa iyaga marka eeda rajco iyo waxba ninka uunan kulahaynna iyagu may toodii unbay iska dhammaysanaysa waxyaabaha marka ay iska ilaalinayso waa ziinada bis wax allaale w curfiga ziina ku ah waa ka dheeraana dhar ha noqdaan waxyaabo diib iyo barfuun la marsado ha noqdaan waxyaabo dibadda la yskaga qurxiyo ha noqdaan waxaas oo dhan waa ka fogaanaysa ayb dhar gooni oo midab mucayana qasab maaha soomaalida badanaa da dhaqan mare cadcad iyaa u ah meelaha qaarkood carabtaas iyana mare madow waxay un ka wadaan marada madow ziino male midda cad ziino maka male waa un ziino la-aantiibaa meeshaas la gashay laakiin caddaanku shardi maaha hadday mare madow gashato mare cad hadday gashato wax un markaa indhaha soo jiidanaya bis unbay iska ilaalin marka ay xaydka iyo caadada ka qubaysanaysana waa loo ogolyahay waxa ay makaanka iyo meesha ay ku nadiifinayso iyo intaa iyana waa looga ogolyahay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa indhakuusha xataa litadaawi inaan loo ogolay bacdi riwaayaad laakiin waxaa soo aroortay inuu yidhi habeenkii marso maalintiina iska dhaq hadday marka daruuro timaado habeenkaasay marsanaysaa maalinkiina waa tiraysaa qaala wfi lbaabi can furaycata binti malik bni sinaan ukti abi saciidin اlkhudriy wa xafsata binti cumar qaala xadiidu zaynaba xadiidu xasanu صaxiix qaala wاlcamalu calى hada cinda asxaabi الnabiy sal ا l slam wagayrihim ana almutawafaa canha zawjuha ninka midda laga dhintay ninkeeda uu dhintay iyada xaggeeda laga oofsaday ninkeeda tattaqi diiba barafuunka waa ka dhowrsanaysaa waziinata quruxda wahuwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas washaaficiyi waaxmeda waisxaaq ixdaadkuna naag kasta waa geli xataa haddii haweenta laga dhinto iyadoo aan la dukuulin tactadi oo ciddatulwafaad waa geli gabar yar hadday tahay oo iyadoo maalan lix jir oo kale aabaheed uu guuriyey oo jimaacba uunan ka suurtoobaynin maalan haddii odagu uu caqadkaas xiro oo ninkii uu ku xiray dhinto afar bil iyo tobankaas waa tirsan ixdaadku waa xaqun lizawj waa lacag marka ninka uu leeyahay ee midda gaasha ah ka warran ninkii naagi yahuudiyada ama nasraaniyadu qabaa iyada ixdaad ma la imaanay ma samayne ixdaadka haddii macno tacabud laga fiiriyo say ku samayne iyada waaba gaale ayb haddii aan macno tacabud laga fiirino xaq ninka ou lahaa hana loo fiiriyana waa tirsana iyada lafteeda warkaas ah baabu maa jaءa fi اlmudaahiri yuwaaqicu qabla an yukafir ninka mudaahirka ah oo haweentiisa u tegaayo inta ownan kafaaro gudanin ka hor mudaahir marka waxaa la yidhaha ninku markau haweentiisa uu u ekaysiiyo ama uu yidhaahdo waxaad iga tahay qof maxramkiisa ah oo kale oo uu yidhaha maalan hooyaday oo kale iga tahay walaashay ila dhalatoo kale iga tahay habaryartayoo kale iga tahay ayi maxram oo isaga uunan guursan karin si abadi ah uunan u guursan karin haddii uu ku shabaho naagtiisa ninkaasi waxaa la yidhaha mudaahir waana dembi sidiisa wa inahu la yaquuluuna munkaran min alqowli wazuura waa dembi in lala imaado ayb xukunkiisuna hadda wuxuu yahay ninka mudaahirka ah ee waxdihaaray ee hooyaday oo kale iga tahay yidhi haddii uunan raacsiinin furiin haddii uunan furiin raacsiinin kafaaradii waaba ku waajibtayba cinda alimaami shaafici leanna isaga wuxuu leeyahay allah wuxuu yidhi uma yacuuduuna limaa qaaluu ninkii wixii uu yidhi goorma u laabtay baa la dhihi karaa hadduu iska haysta naag anti calaya kadahri ummii buu yidhi furiin kuma derin cabbaaruu joogay ee ninkaa naagtii waa haystaa waana u laabtay ee laabashadu ma ahan keliya inuu galmo la sameeyo ama uu jimaaco ma aha bimujarad yacni waxaa weeyaan haddii uunan ka dabageynin anti calaya kadahri ummidaas dalaaq uunan ka dabageynin waa khalaas waxa weeyaan kafaaradii waaba waajibtay hadduu markiiba dalaaq ka dabageyna kafaaradii ma waajibayso leanna lagama helin cawd iyo noqosho ayb daahiriyada iyagu waxay la yimaadeen uma yacuuduuna limaa qaaluu waxaa laga wadaa bay yidhahdeen warkii haddana ku celiyo anti calaya kadahri ummi buu yidhi anti calaya kadahri ummi ku celiyo markaas oo ay kafaaradu ay waajibay hadduunan ku celinin ma waajibaysa yidhahdeen waa qowlun daahiru suquud leanna waxaaba mustaxiila inuu ilaahay amro dadka inay dembi ku qowlaan leanna wainahu wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran baa la yidhi haddana ku celisee sharciga u dhahaa wax munkar lagu tilmaamo ayb marka warkoodaas war aan saxiix ahayn cawdkuna marka macaani badanoo ixtimaalaa kay ayagu sheegeen saxiix ma aha ayb macaanida u ixtimaalayana waxay tahay haweentii naagnimo aan ugu noqonin sida uu naagnimada ugu noqonayana waxay tahay inuu haysto ayb ilaa in la yidhaahdo ninku naagta yacni u noqosho warka in lagu celiyo haddii laga dhigo oo ninkan marka xalkiisa iyo kafaaradiisu markaas ay imaanayso sidaas iyado ma sax maa dahriga dhabarka hooyaday duudkeeda igala mid tahay duudku ma ahan isaga qeyd ma aha hadduu yidhaahdo anti calaya ka badni ummi hooyadii caloosheedaa iga tahay waa lamid hooyadii farjigeedaa iga tahay hadduu yidhaahdo uu farjigaaga uga yahay waa mudaahir dihaar waa sameeyey ee dahriga iyo dhabarku waa iska iyaga caadadooda saas u badnayd ayb qaala xadaanaa abu saciidin ilashaju qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis wahuwa alawdiyu can mxamed bn isxaaqa can mxamed bn camr bn caطaa can sulaymaan bni yasaar can salamta bni skrin اlbayaadiy can الnabiy sal l slama fi lmudaahiri waaqicu ninka mudaahirka ah oo u galmoonaayo qabla an yukafira intaunan kafaaro gudanin ka hor qaala wuxuu yihi kafaaraة waaxidaة hal kafaaro unbaa korkiisa hooyaday oo kale iga tahay buu intuusan kafaaro gudanin bu haddana jimaacayo u tegay ninkaa qalad waa sameeyey laakiin hal kafaaro unbaa laga dhigay kafaaradu laba ma noqonayso mid unbaa laga dhigay qaala hada xadiidu xasanu gariib wاlcamalu calى hada اlxadiiثi wاlcamalu calى hada cinda akari ahli اlcilmi sidaa wey wahuwa qowlu sufyaana wmaliki washaaficiyi axmeda waisxaaq waqaala bacduhum idaa waaqacahaa qabla an yukafira hadduu u galmoodo intuunan kafaaro gudanin facalayhi kafaarataani laba kafaaraa laga rabaa wahuwa qowlu cabdiraxmaan bni mahdi waana qowl laga xoog badayay asalka masaladanna waxay ku taagan tahay kafaaradan goormay ninkan ku waajibtay cawdka haddii la yidhaahdo inuu naagta sida shaafici iyo uu leeyahay oo hooyaday oo kale iga tahay markuu yidhaha shibku iska yidhaah iska hayso ninkaasi sababkii kafaarada waaba laga helay sababkii kafaarada waajibinaya waa laga helay qoladan dambe waxaad moodaya iyaga sababka inay ka dhigayaan ama culamada qaar inay ka dhigayaan jimaac cawdkii marka noqoshadii jimaac iyo kale inay ka dhigayaan markii sababkiisa la helo kafaaradii yaayaa markaas ay waajibaysaan laakiin cawdku inuu sidaas yahay sababkiina in la helay marba haddii uu zaman haystay sidaasna marka inta uunan taabanin waa wanaagsan inuu kafaaro guto haddii laakiin uunan yeelin dhib ma leh oo kafaaradii hal un bay sii ahaanee laba ma noqonayso ayb waa inuu ilaahay u toobad keena mar dambena ku laaba ilaa uu kafaaradii dhammeeyo qaala waalcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi huwa qaala xadaana abu camaar alxuseyn bnu xurayd qala xadaana alfadl bnu muusa whuwa sinaaniyu can macmarin can ilxakami bni aban can cikrimata can ibni cabaas ana rajulan ata nabiya sal l slam nin baa nebiga u yimid qad daahara min imra'atihi haweentiisa dihaaray fawaqaca calayha waana ku dhacay faqaala yaa rasuula allah inii daahartu min imra'atii ayaan dihaaray fawaqactu calayha waanan u tegey qabla an ukafira intaanan kafaaro gudanin faqaala wuxuu yidhi wamaa xamalaka calaa dalika oo arrintaa maxaa kugu kalifay yarxamuka allah allah kuu naxariiste qaala wuxuu yidhi ra'aytu khalkhaalahaa khalkhaal waxaa la yidhaahdaa haweenta kubkeeda waxa ay ku qurxiso oo ama dahab ama fida iyo wax lamida marka wuxuu leeyahy kubkeedii oo faydan oo markaasi ay wax ku jiraan ay ziinaysay oo ay qurxisay oo jinjimo ay ku jiraan ayaan arkay fii dawi lqamar dayaxa iftiinkiisaan ku arkay dhexdiisa waa iska waa ishayn waaye marka bani aadamku waa iska daacay lidalika waa sida laa xawla walaa quwata ilaa billah loo leeyahay qofku waxaan iska celin karno waa ma leh ninkii ilaahay tawfiiq siiyo unbaa wax iska celcelin kara tawfiiqda allahna wax la isaga celiya qaala wuxuu yidhi falaa taqrabhaa ha u dhowaanin xataa tafcala maa amaraka allah hadda kadib ha u dhowaanin ilaa aada samayso wixii alla ku amray wixii alla amrayna isaga keeni doona qaala hada xadiidu xasanu saxiixu gariib qaala baabu maa jaءa fi kafaarati dihaar kafaaradii waa ta qaala xadaana isxaaq bnu mansuur qaala xadaana haaruun bnu ismaaciil alkhazaaz qال xdثna علي بن المبارك qال xdثna يحيى بن أbي kثيr qال xdثna أbو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صkر الأنصاaريa أxد بني بyاaضة qoladaa nin ka dhashay ahaa جacala امرأتhu haweentiisiibu wuxuu ka dhigay عalayhi korkiisa u uga yeelay ka dahri umihi hooyadiis dhabarkeedii oo kale xataa yamdiya ramadaanu ilaa uu ramadaan ka tegaayo xataa yamdiya ramadaan markii la yidhaha waxaa laga qaadanaa dihaarku inuu muaqat noqon karo ee mutlaqna inuu noqon karo ayaa laga qaadanaa ninku hadduu yidhaha hooyaday oo kale iga tahay ma intii maanta hooyaday oo kale iga tahay shan beri waa dihaar muddadiisaas waxay mana yeelaysaa falamaa madaa nisfu min ramadaan markuu tegay nus ramadaan waqaca calayha leylan xilli habeenimuu ku dhacay faataa rasuula اllahi sal l slam fadakara dalika lahu faqaala lahu rasuulu اllahi sal l slam actiq raqabatan addoon xoray qaala laa ajiduhaa ma helaayo qaala fasum shahrayni mutataabiciyn laba bilood isla xiriirta soon qaala laa astaiicu qaala acim sitiina miskiinan lixdan miskiin quudi sitiina miskiinan mar haddii la yidhi waa inay lixdan ay noqdaan hal miskiin lixdan maalin ma siin kartid laakiin haddii la yidhaha likulli yawmin miskiin halkii waa soo noqnoqon kara haddii inta cadad la sheego lagu bayaaniyo marka sitiina miskiinan cadad iyo macduudkiisa haddii laysla sheegay de lixdan miskiin inay noqdaan qaala laa astaiicu ma karayo qaala acim sit qaala laa ajidu ma helayo faqaala rasuulu llahi sal l l slam lifarwata bin bni camrin acطihi dalika alcaraq calaalkaas ama dembiishaas sii huwa miktalun waa dembiil yaakudu hamsata cashara saacan shan iyo toban suus qaado aw sittata cashara saacan icaama sitiina miskiina buu siiyey lixdan miskiin quudintooda qaala hada xadiidu xasan yuqaalu salmaanu bnu skrin wayuqaalu salamatu bnu skrin albayaadiyu qaala waalcamalu cala hada alxadiidi cinda ahli اlcilmi fi kafaarati الdihaar baabu maa jaءa fi liilaa'i iilah waxay ku yimid aliilaa waxaa la yidhaahdaa qofku inuu haweentiisa ka dhaarto muddo afar bilood ka badan amase inuu mutlaqan u dhaarto uusan wax muddo a sheegin dhaartaasina shardi maaha magac alle iyo sifo alle keliya inay ahaato xataa haddii uu cidqi iyo waxaas uu ku xiro xataa dhaar waa dhaar waa noqone cidqi haddii uu ku xiro maalan wuxuu yidhi haddaan adiga lix bilood aan kuu tago oo aan yacni galmo iyo aan kugu tago ama aan kuu tago addoonkayga hebela waa xor waa dhaar iyada lafteeda dhaaray noqonaysaayo leana dhaartay shabahaan waxayna iska shabahaan fi lxahi waalmanci iluhu marka macnihiisu sidaas way ama hadduu dalaaq ku dhaarto ama uu ku dhaarto xaaskayga heblaaye ahayd waa iga furan tahay haddaan kuu tago adiga aan kuu imaado waa iilaa iiluhu marka afar bilood ka yar hadduu dhahana haddii uu yidhaahdo saddex bilood ama afartii bilooduu ku joojiyey laba bil hal bil ayuu naagtii ka dhaartay ilaa lama dhaho kaas sharcan ilaa lama yidhaahdo sharcan leanna ninku haweentiisu ilaa afar bilood inuu iska edbiyo oo uu maslaxadiisa sidaas waa u arki karaa afar wixii ka dambeeya laakiin dhib waayo lama ogola ilaah marka wuxuu noqonayaa wixii afar ka badan aan noqonayso laba suuro waa marka afar ka badan ama inuu idlaaqo markuu idlaaqo waa la sugaa afartii markii la gaaro welina uu ninkii sidii yahay ninkaasi xukunkii iilaaga ee soo socdo ayaa lagu dareerinaya qaala xadaana alxasanu bnu qazacata albasriyu qaala xadaanaa maslamatu bnu calqamata ninkan marka mukhtalafun fiihi qala xadaanaa dawuud can caamiri can masruuq can caaishata qaalat alaa rasuulu llahi sal l slam min nisaa'ihi nabiga weynkiisii buu ka dhaartay marka xadiidku wuxuu leeyahay bil buu ka dhaartay bil ee hadduu bil ka dhaartay iilaa maa la dhahaa marka taas aalaadan maxay tahay aalaadan marka waa bimacna alxalif mutlaq alxalif ee xukunkii iilaagii isagoo afar bilood wixii ka dambeeyo ka bilowdaa wixii marka dhaarto afar bil hadday ka yar tahay nebigu bilow dhaartay marka muuli ma ahayn nebiga sharcan muuli nin markaa dhaartayo axkaamtan liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin kanoo kaleba soo gelaya ayb waxarama fajacala alxaraama xalaalan nebigu waa iska xarimay shaygii xaaraamta ah buu xalaal ka yeelay wa jacala fi lyamiini kafaaratan wuxuu isagu iska xarimay waa isku waa isku xalaaliyey wa jacala fi lyamiinina kafaaratan dhaartiina kafaara laba qadiyad waa tan marna bil buu ka dhaartay xaaskiisa bishii markay dhammaato sagaal iyo labaatan habeen waa kaan kitaabu siyaam kusoo marna waa soo degaynin markaasaa la yidhi inaka aaleyta shahran bil baad adiga dhaaratay markaasuu yidhi ashahru haakada w haakada bishu sagaaliyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa waa ku dhamaatay ayb qadiyadan uu xaramana waa qadiyad kalow suuratu taxriim midii ay ka warramaysay ama malabkau iska xarimay ama gabadhii jaariyadii maariya ayuu iska xarimay xalaalayna u ahaayeen marka yaa ayuha nabiyu lima tuxarimuu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik waa sii soo atay soo degtay qad farada allahu lakum taxillata aymaanikum qala wfi lbaabi can anasin wabi muusa qala xadiidu maslamata bni calqamata can daawuud rawahu caliy bnu muslim wagayruhu can daawuud can shacbiy ana nabiya sal l slam mursalan mursal ahaan uu ku wariyey walaysa fiihi can masruuqin can caaishata un ku jirin wahada asaxu min xadiidi maslamata bni calqamana midkan mursalkaa ka asaxsan waliilaau tirmidi marka iilihii buu fasira waliilaau iiluhu an yaxlifa arajulu ninku inuu dhaarto waay allaa yaqraba inuusa u dhowaanin imra'atahu xaaskiisa arbacata ashhurin fa aktar afar bilya ka badan inta ka hooseysa marka iilah lama dhaho isdilaaxa fuqahada axkaamtan iiluhuna ma imaanayso mas'alo kaleu ka hadlayaa ninkii waa dhaartay marka afar bilooduu xiray see la yeelaa marka qaala wakhtalafa ahlulcilmi waxay isku khilaafeen fiihi iilahan dhexdiisa idaa madat arbacatu ashhurin afar bil hadday tagto faqaala bacdu ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sal l slam wagayrihim waxay yidhaahdeen idaa madat arbacatu ashhurin yuuqafu afar bilood hadday tagto waa la joojinayaa ninka fa imaa an yafii'a inuu laabto wa ima an yutalliqa ama inuu faro afar bil markay dhammaatay adaawaantii la dhibi maayo waxaa la leeyahay ama naagtii u laabo ama waxaa la leeyahay fur haddii uu furi waayana qaadigaa fura haddii waa u laabanaya uu yidhaahdana sidii la rabay faygaas marka laabashadu haddii marka laabashadii laga helay laakiin maanic sharciya meesha uu yaallo oo iyada weliba ah maxay noqonay marka maalan haweentii afartii bil markay dhammaatay xayd ayba qabtaa xayd see ugu tegaa waaba naag xaaid ee markaas waxaa ku filan inuu yidhaahda fitu waa laabtay aniga bis qaaliyo marka waa laabtay ama inuu qoro ama laga qoro waa ku filan tahay waagii ay maanicaas oo zuulana waa markaas haween ahaan u isticmaala isaga haddii marka maanica uu ku qumo marad iyo wax lamida iyana de markaa yacni jimaacii iyo uunan awoodeynin waxaa laga rabaa marka inuu yidhaahdo waa u laabtay haddaan awood helana waa waa u tegaya haweenti aduu faahfaahintiisa kutubahan marka furuucda aada loogu sheegay meeshaan marka yuuqafu waxaa laga fahmaa dalaaq iska dhacaya ma jiro waa inuu ninku rido dalaaqa ama qaadiga uu rido bimujarad muruuri arbacati wa ishi arbacati ashhurin bimujarad inay tagtay furiinkii ku imaan maayo calaa qowli اljumhuur wa ima an yuطaliqa wahuwa qowlu malik bni anas washaaficiyi axmeda waisxaaq ayb wa qaala bacdu ahli lcilmina waxay yidhaahdeen min asxaabi nabiy sal l slam wagayrihim idaa madat arbacatu ashhurin afar bilood hadday tagto fahiya tadliiqatun baa-inun waa hal dhalqad bimujarad muruurkaas afar bil ay tagtay waa hal dhalqad oo aan soo noqon lahayn baa-in oo rajco aan lahayn wa huwa qowlu thawriyi wa ahli lkuufa waa thawri qowlkiisa iyo ahlu kuufa ayb qaala baabu maa jaءa fi licaani licaanka wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay allicaan marka waxaa weeyaan ninku inuu haweentiisa intuu zino ku tuuro dabadeedna marka uu yidhaahdo waa licaantamaya qaadiga agtiisay ka licaantamaya ayib siduu ku bilowday axkaamtiisa wax kamidana isagaa sheegi doona qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can cabdilmalik bni abi sulaymaan can saciid bni jubayr qaala su-iltu can ilmutalaacinayni baa lii su-aalay fii imaarati muscab bni zubayr imaaradiisa ay faraquu baynahumaa ma la kala geynaya famaa daraytu ma aanan garanin ma aquulu waxaan dhaho faqumtu waan kacay min makaanii meeshaydaan ka kacay ilaa manzili cabdillaahi bni cumar baan aaday markaa qofkii cilmila in isaga wax la su-aalo istaadantu calayhi korkiisaan ku idin dalbaday faqiila lii waxaa laygu yidhi inahu qaa'ilun waa qayluulsanaya fasaamica kalaamii warkaygiibuu maqlay faqaala wuxuu yidhi ibnu jubayrin ibnu jubayrin yaa ninka meesha taagin idkul soo gal maa jaaa bik maa jaaa bika maxaa ku keenay maa jaaa bika kuma keenin ilaa xaajatun dan unbaa ku keentay qaala fadaqaltu waa galay faidaa huwa muftarishun keen maya kan kan ayb faidaa huwa waaba isaga oo muftarishun mid yacni markaa gogladay uu yahay bidacata raxlin yacni ra kabad qaybteed ama qidcadeed oo markaa yacni dhigtay ayuu gogladay markaas ku jiifaa lahu isaga oo lahaa raxliga markaa waa ama kooraha ama sarjiga waxa la kor saaro ratiga ama dameeraha iyo waxa la kor saaro yaa la yidhaahdaa firaashka ee looga ilaaliyo culayska loogaga ilaaliyo dhabarkiisa ayb taa marka ayuu soo ayuu gogladay faqultu waxaan idhi taasuu goglanaayo ku jiife faqultu waxaan idhi ya abaa cabdiraxmaan almutalaacinaani labada licaantantay ay yufaraqu baynahumaa ma la kala geynay faqaala subxaana allah nacam haa waa la kala geyna ina awala man sa'ala can dalika qofkii ugu horeeyey oo su-aalay arrinkaa fulaanu bnu fulaan buu ahaa ata nabiya sal l slam nabigu uu yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ara-ayta bal ii sheeg low ana axadanaa midkaan ra'a imra'atahu haweentiisa oo u ku arko calaa faaxishatin zino korkeed kayfa yasnacu soo samaynayaa in takallama hadduu hadlo takallama biamrin cadiim arrin weyn buu ku hadlay wain sakata hadduu aamusana sakata can amrin cadiim arrin weyn ayuu ka aamusay qaala fasakata nabiyu sal l slam nabigu waa aamusay falam yujibu lanna waxay markaa ma haynin falamaa kaana bacda dalika kaa kadib markay ahayd ata nabiya sal l slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi ina aladii sa'altuka waxaan ku su-aalayay canhu xaggiisa qad ibtuliitu bihi waa laygu imtixaanay waxyaabaha aan dhicin wax fiicanna aan ahayn in la weydiiyo ma aha ma fiicna ninkani hadda marka hore waxaa muuqata waa iska weydiinaya waa lagu imtixaanay faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey alaayaati alatii fii suurati nnuur waladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusahum xataa khatama alaayaat fadaca rajula ninkiiba u yeeray fatalaahuna calayhi waa ku akhriyey wawacadahu waa waaniyey wadakarahu alluu xusuusiyey wa ahbarahu wuxuu u sheegay ana cadaaba addunyaa cadaabka adduunyada ahwanu min cadaabi alaakhirati inuu ka yaryahay ka fudud yahay faqaala laa buu yidhi maya waladii bacadaka bilxaqi maa kadabtu calayha kuma been sheegin uma hannaa bilmar'ati buu ku xijiyey wawacadahaa waa waaniyey wadakarahaa allou xusuusiyey wa ahbarahaa ana cadaaba dunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira faqaalat laa bay tihi maya waladii bacadaka bilxaqi maa sadaqa kii hore wuxuu yidhi been ma sheegin iyaduna waxay leedaha run ma sheegin labadooda marka mid unbaa been sheegaya kilaakumaa ixdaakumaa kaadib buu nebigu yidhi laakiin nebigu ma garanaynin ma ogeynin ka beenta sheega leanna dadka quluubtooda rasuulka waxba kuma xukumi jira ma la ogaan karo qofka qalbigiisa rabbi unbaa og qaala fabada'a birajuli ninkiibuu ku bilaabay fashahida arbaca shahaadaatin billaahi afar shahaado ayuu markhaati alla markhaati ku gashtay inahu la min asaadiqiin inuu yahay waalkhaamisata ta dambana ana lacnat allahi calayhi in kana min alkaadibiin lacnadi alla korkiisu inay ahaanayso hadduu been sheegayo uma hanaa bilmar'ati buu ku xijiyey fashahidat arbaca shahaadaatin biاllahi inahu la min alkaadibiin wاlkhaamisata ana gadb allahi calayha in kana min aلsaadiqiin uma faraqa baynahumaa waa kala geeyey meeshaan marka dhowr mas'ala ku jirto uma faraqa baynahumaadaas furqada ninkan iyo naagtan licaantamay xaakim miyaa ridaayo mase bimujaradi licaanayba ayay ku dhacaysa shaafici wuxuu leeyahay bimujaradi licaan ayayba ku dhacday furqada marka uma faraqa baynahumaa xukunkiibuu u caddeeyey waayo maahane waaba dhacayba xukunkan furqadii isaga markaa waa dhacay goormay furqad u dhaceen marka fuqahadu waa isku khilaafeen shaafici isaga wuxuu yidhaahdaa furqadu waxay dhacaysaa marka ninku markuu dhammaysto midda shanaad markuu sidaas uga baxo khalaas ninkaa iyo naagtaas waa kala tageen naagta iyada marka dhaarteedu danta laga leeyahay waa maxay rajmiga inuu uga baaqdo bis allana sidaasoo kale uu yidhi wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billah iyada marka dhaarteedu waa dar-an an il can ilxaddi weeyaan bis intaas ee furqadii waaba xasasheen hamarada khilaafkaas ku jira waa maxay bacd alfuqahaana waxay leeyiin maya markay iyada dhammayso ayaa furqadu dhace hamarada ku jirtaa waa maxay shantii markuu isagu riday hore ka dhintay ma dhexleen naagtaas mise ma dhexlayso mas'aladaanay ku xihan tahay leanna haddaan dhahno isaga shantiisaa furqadu ku xasishay naagtaani waxay dhexlaysaa ma jirto zawjana ma leanna licaankiisay zawjiyada uga baxday ee iyada keedaan xadkan unbaa laga dhaafayaa bis haddii laakiin la yidhaha furqadu waa markay iyada dhammayso kadib isagu hadduu intuu rito ou dhinto iyada waa dhexlay leanna weli zawjiyadii ma dhammaanin marka khilaafkaas mirahaasaa ku jira marka tamaradaas ayb xaakimkii marka inuu rido shardi maaha qaala wafi lbaabi can sahl bni sacdin wabni cabaas wa xudayfata wabni mascuud qaala marka haddii ilmo inuu anfiyo ou rabana waa inuu licaanka ku dhex sheegaa uu yidhaahdo cunuga ay wadana aniga ma dhalin ama hadday cunug dhashaa aniga melihi waa inuu sidaa yidhahdo hadduu saa yidhaahdo waa ka anfismaa cunugaasaga loogu abtirin haddii uunan sheegin taxta alimkaanna ay ku dhasho suuragal nima ay ku dhasho waa inuu licaan dambe uu sameeya hadduu cunugaas anfinayo ayb waxaasoo dhanna waa inuu deg deg ku sameeyo hadduu hore ka inkiri waayo oo iska haysto macnaheedu waxay tahay waa raalli uu ku yahay gadaal inuu ka inkiro laga aqbali maayo cunugaas ayb qala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada اlxadiidi cinda ahli اlcilmi qala xadaana qutaybatu qala xadaana malik bnu anas can naaficin can ibni cumara qaal laacana rajulu imra'atahu wafaraqa الnabiyu sal l slama baynahuma waalxaqa اlwalada biاlumi cunugiina hooyadii ayuu haleeshay hadduu intuu ka aamuso laakiin oo waxba cunug ounan anfinin laakiin cunugii ay ku dhasho lix bilood ka yar taas uma baahna wax kale waa cunugii waa waa anfisma cunugaas ya qaala walcamalu ala qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda ahli اlcilmi qaala baabu ma jaءa min ayna tactadu اlmutawafى canha zawjuha naagta laga dhintay xaggay ku cidda tirsane qaala xadaana alansaariyu qaala xadaana macnun qaala xadaana malikun can sacdi bni isxaaqa bni kacbi bni cujra can camatihi zaynaba binti kacbi bni cujra ana alfuraycata binta maliki bni sinaan wa hiya uktu abi saciidin alkhudriyi waaye ahbarathaa waxay u sheegtay annahaa jaa-at rasuula اllahi sal l slam nebigay u timid tas'aluhu iyadoo weydiinayso an tarjica ilaa ahliha ehelkeeda inay u laabato fii bani khudra ninkii waa iga dhintay aan reerkeennii aado wa ana zawjaha ninkeeda kharaja fii طalabi acbudin lahu abaqu ninkeedii waa baxay wuxuu u baxay raadin uu raadinaya addoomo ka dhuuntay oo isagu ou lahaa xataa idaa kaana biطarafi اlqaduum meeshaas markuu ku sugnaa laxiqahum waa soo gaaray addoommadiibuu meeshaa ku ku soo gaaray faqataluuhu waa dileen qaalat fasa'altu rasuula اllahi sal l slam nabigaan su-aalay an arjica ilaa ahlii reerkayga inaan u laabto faina zawjii ninkayga lam yatruk lii maskanan yamlikuhu guri uu leeyahay igagama tegin kama unan tegin walaa nafaqatanna iigama tegin qaalat waxay tidhi faqaala rasuulu lahi sal l slama nacam nabiga orod waa yahay qaalat fansaraftu waan gadoomay xataa idaa kuntu fi lxujrati qolka markaan ku sugnaa yani qolku waa meesha banaanka oo kale ah oo gurigiina ka mid ah ayb hal meeshaa markaan ku suganahay aw fi lmasjidi ama masjidka naadaanii rasuulu llahi sal l slama nabigaa ii dhawaaqay aw amara bii ama waa ii amray waa isoo cidiray amar ha timaada buu yidhi fanuudiitu waa fanuudiitu lahu isaga ayaa la iigu dhawaaqay faqaala waxa uu yidhi kayfa qulti see tiri qaalat faradadtu calayhi lqisata baan ugu celiyey allatii dakartu lahu aan u sheegay min sha'ni zawjiina ku saabsan qaala wuxuu yidhi umkutii fii beytiki gurigaaga ku nagaaw meesha ninka khabarkiisa kugu soo gaariyo kugu ogaa halkaas ku nagaaw oo joog xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ilaa waktigii kitaabkii wixii lagugu faradeelay waktigiisi ilaa uu gaaro taas marka waa goorma afartii bil iyo tobankii ama hadday uur leedahayna inay dhigto qaalat waxay tihi factadadtu fiihi waa ku ciddo tirsaday arba gurigaa dhexdiisa arbacata ashhurin wa cashraan afar bil iyo toban qaalat falamaa kaana cuhmaanu cuhmaan waqtigiisii markuu ahaa arsala ilaya waa iisoo cid diray fasa'alanii can dalika waa i su-aalay faaqbartu waan u sheegay fatabacahu waqadaa bihi xukunkaabuu raacay waana xukumay marka saxaabada wixii masale u timaado saxaabada kale ay weydiinayeen hadduusan daliil u haynin markii loo sheegana wixii markaa nebiga looga sheego waa qisada qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana yaxya bnu saciidi qala xadaana sacd bnu isxaaq bni kacb bni cujra fadakara naxwahu bimacnah qala imaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada اlxadiiثi wa cinda akari ahli اlcilm min asxaabi الnabiy sal ly slam wagayrihim lam yarow maynan u arkin lilmuctadati midda ciddo tirsanayso an tantaqila inay ka guurto min beyti zawjiha ninkeeda gurigii uu ku ogaa xataa tanqadiya ciddatuha ilaa ciddadeeda ay goodo wa huwa qowlu sufyaan aلthawriy washaaficiyi waxmeda waisxaaq waqaala bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal l slam wagayrihim waxay yidhaahdeen lilmar'ati haweenayda an tactadda inay ciddo tirsato ayay leedahay xaysu shaad meeshay doonto wain lam tactadda fii beyti zawjiha ninkeeda guriga uu ku ogaa dhexdiisa yaynaba ku tirsanin waalqowlu lwalu asaxu qowlka horaana saxiixnimo badan aakhiru abwaabi alaq wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed marka kitaabku waa joogayaa halkaanuu noogu joogaa meeshaan toban dambe iyo waxyaabaha iska soo gelgelaayo dib baa marka laga soo iclaami doonaa in sha allahu tacaala waqtiga dib loo bilaabi doono wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed